dalka kenya ayaa waxaa xeryaha qaxootiga ku jira oo kaararka aqoonsiga qaxootiga haysta dad gaaraya ilaa iyo konton kun oo kenyaan ah qaxootinimadaasi oo ay duruufo nooleelad u geeyeen ayay dadkaasi ku waayeen xuquuqdii muwaadinnimo ee kenya haddaba dowladda kenya ayaa wadda qorshe dadkaasi looga soo saarayo qaxootiga oo lagu siinayo sharciyada dalkaasi wariyaha v o a uga soo warrama gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray ku dhowaad konton kun oo kenyaan ah galay xeryaha qaxootiga dhadhaab duruufo kala duwana ay u geysatay inay galaan ayaa dib waxay u heli doonaan aqoonsigooda dalkani kenya wasaaradda arrimaha gudaha dalkani kenya ayaa shaacisay in ay samaysay qorsho ay ugu talagashay dadka kenyaanka ee gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab noolasha ka doontay kana mid noqday dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab in haatan ay dib u heli doonaan aqoonsigooda kenyaannimada faraha qaxootigaee haatan ay ku jiraana laga saari doono kaararka aqoonsiga qaxootinimo ay haystaan hay-adda qaramada midoobey dalkani kenya ee qaxootiga u qaabilsan ay dib ugu celin doonaan waxaana soo dhoweeyey hogaamiyaasha kala duwan ee gobolkan bambax loogu sameeyey garoonka kubadda cagta gaarisana waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta gobolkan ee ugu sarreyso uu hogaaminaya gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qorane dadka meesha ku jira kulli waa la wada garani qaraarakiil ha samaynina dadaan ha qulayna soo gelinina nafaaska ha gadanina dad kale ha dhaafinina meeshaan ka faa'idaysano dadka dhib badan bay soo mareen aan aan ka faa'idaysano dowladda waxaan kaloo weydinayaa in xuduudka ay furto waxaan laga ballanqaaday ahayd midda kale waan ogahay saddex beri la soo dhaafay dadkeena waswaas baa kursigii balbala waa tegey kii legdheera waa tegey woodkii waa tegey nimankan madaxda madbariya galaan wax walbaa tagaleey waxaan laga ballanqaaday insha allah kursi la weyni ama la tiri ama aan la helaynin ama aan jiraynin ma dhici doonto insha allah docor maxamed daahiya ducaale mudanaha laga soo doorta degmada dhadhaab oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in labaatan sano in ka badan ay daba socdeen arrimaha noocan oo kalea haatanna dadkaasi looga baahan yahay si deganaasho ku jirta inay uga qayb qaataan hawshaasi dowladooda ugu talagasay in jinsiyadoodii dib loogu soo celiyo dadka faraha ku jiraan dad fara badan wey markastana way joogaan waxaan codsanaynaa waktiga dowladda enesis waa waktiga waktiga ayada in laga faaidayso dhadhaab kelina ha tegina gaaris baa looga bixin madogasa looga bixin balambala baa looga bixin bura ruuqo masalaane dhadhaab iyo meel kastaba wajeerna waa looga bixin waxaan codsanaynaa dadka kenyaanka oo faraha ku jiraan inay iskeenaan waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta jiifafka iyo odayaasha ku jiraan vetin committee inaysan ogolaanin qof aan wadani ahayn in faraha laga bixiyo loo dhowaa kenyaan mudanaha laga soo doorta degmada faafi oo isna ah mudanayaasha martigeliyay dadka qaxootiga cabdikariin cusmaan rati ayaa waxa uu aaminsan yahay fursadan ay u tahay dadka dadka kenyaanka ee galay xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo dalkani kenya guud ahaanba mid ay noloshoodu haatan ku dabaran karaan helidda sharciyada kala duwan ee dalkani kenyana ay tahay mid inta badan dhibaato fara badan ku haysatay dadkaasi nin walbo dhibaata ka maqan yahay oo la dhahay aabbaha qaxooti u galeen dowlada qaxootiga gashay hataa fursada haysata hadduu hashalaayne bisha ayada inaan ka faa'idaysano aan soo baxno kulli telefoona ku haysid nin walba telefoon buutaa ninkii idaana degan waa laadli kartin kii dhadaab degan waa laadli kartin kii gaarsi degan waa loo sheegi marka waxaan rabnaa warkan asaga inaan isgaarsiino haddaan soomaalida gobolka degan aan nahay ilaa iyo mandheera dad baan helaya qaxootiga faraha kaga jiraan marka qofkii ma shaqaysan karo kuuga maridi karo hataa haddaan arabto inaa cabdikariin guurta ka qaado waa inaad kibaarna haysataa banaankan oo intooda badan dhalinyaro u badan ayaa waxay noqonayaan mid si rasmi ah haatan ay dib ugu heli doonaan muddo bil ana loo qabtay inay iska diiwaangeliyaan xafiisyada kala duwan ee dowladda dhexe ay ku leedahay degmooyinka inta badan dadka qaxootiga ay joogaan gaar ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya iyo xerada qaxootiga ee ka kuma nairobi iyo weliba goobaha kala duwan ee dadka qaxootigaha isleeyihiin ay ka gaari karaan ay si toosa u tegi karaan farahoodana halkaasi looga saari karo kaararka aqoonsiga qaxootimana looga celin karo sidaasina waxaa yidhi docor omar mudanaha koonfurta wajeer laga soo doorto oo ka hadlaya garoonka kubadda cagta garisa soomaaliya kuma mahde baanidii cabartaa bahan laga ridaa soomaaliyay haddaanan caban bahal wax kaa ridaya ma leh dowladdanna wax kaa dhicinaya ma leh laakiin maanta dowladda heegan waxay u tahay inay garab u ahaato ummaddeeda meel kasta ay ka joogto waddankan annagu waannu ku faraxsannahay in dadkeenni faraha qaxootiga laga bixiyo garab loo noqdo loo gargaaro ummaddii ay bulshadii ay ka faa'iidaysato taa iyada marka waxaan idin leeyahay isa soo xaadiriya isku soo celceliyo qorshahan dowladdu haatan ay hindistay ayaa waxa uu noqon doona qorshihii ugu wanaagsan ee dadka kenyaanka ay dowladda ugu tillaabo qaado in konton kun dad kor u dhaafayo kenyaan ahaa qaxootina noqday haatan dib u heli doonaan aqoonsigooda qaxootinimo iyo xaquuqaha ay ku leeyihiin dalkani kenya oo soddon sano ku dhowaad ka maqna waxayna u noqonaysaa sidoo kale dadka qaxootiga in qiyaas fara badan oo culays ku hayay oo kenyaan aha haatan laga dulqaaday maxamed faarax shire v o a garisa